بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku guda jirnay sida qofka baaxidka ah oo u diyaarinaya baxi fiqhiya waxaana shalay soo marnay in loo baahan yahay qofka intuusan wax baxsin ka hor ama masalada fiqiga uusan baarin inuu malaka iyo macrifo u leeyahay bilqawaacid alfiqhiya wa usuuli اlfiqh iyo alqawaacid alxadiidiya waa inuu macrifo badan u leeyahay macnaheedu ma ahan inuu mutakhasis bidali fi dalika alfunuun inuu yahay shardi maaha laakiin inuu leeyahay ilmaam iyo macrifo iyo garasho uu ku fahmi karo istilaaxaadka ahlulcilmiga ee funuuntaasi iyo kayfiyada iyo qaabka qofka uu wax uga soo istimbaadayo min ad min adilati اlkitaabi wasunna maadaama waxa laga hadlayo ay yihiin fiqh fiqhiguna uu ku yimaado bilfahmi waalistinbaad waxaa laga maarmaanaa aalaadkii loo isticmaali lahaa inuu macrifo u leeyahay waxaan ka hadlayna ma ahan hal mas'alo qofka inuu raadiyo hal mas'alo fiqhiga waa raadin karaa asigoon macrifo badan u lahayn arrimaha la sheegay laakiin waxaan ka hadlayna waa maxay qof baxhi diyaarinaya adilo jamcinaya wax kala rajaxaya waa shaqo ballaaran waayo qofka markuu howshaasi qabanayo waxaa laga maarmaanaa inay muqadimaadkaas jiraan oo culumtaasi aqoon u leeyahay kama maarmo cilmi alxadiid mana ka maarmo usuululfiqhi cilmi alxadiid markii la leeyahay macnaheedu ma aha mutuunta axaadiida inuu xifdisan yahay laakiin waxaa loola jeedaa musalaxa musalaxu lxadiid iyo wixii calaaqa la leh iyo maraatib aljarxi watacdiil heerarka jarxiga iyo tacdiilka si ruwaadda axaadiidta ku jira oo uu u baaro kadibna uu ogaado ra'awi walba iyo martabada uu leeyahay markaa kadib oo xukunka xadiid ka dambaynayaa soo maa waan soo marnay diraasatu lasaniid iyo qaabka loo diyaarinayo fiqigaasi aada diyaarinayso oo qaabkaas aada ku diyaariso ma ahan fiqhi aada ku tahay qof muqallida ama aada wax taqliidayso laakiin waa fiqhi aada rabto inaad gaarto sida sawaabka ah iyo sida saxiixa fi lmas'ala fuqahada iyo muxadisiinta zaman waxaa jiray xoogaa loolan uu ka dhexeeyey loolan waa la fahmaa macnaha isqaqabsi yaraa ka dhexeeyey laakiin zamanadii hore ma ahayn ee zamano dhexay ahaayeen zamanadii hore qolo walba ay qolada kale waxay u qadarinaysay wixii cilmiya oo ay aqoon u leedahay laakiin waxaa jira zaman dambe oo fuqahadu ay xaqiraan muxadisiinta oo ay u ictibaariyeen inay yihiin niman wax iska ximbaarsan wax un xifdiyey laakiin aan fahmiya fiqi u lahayn way dhaleecayn jireen waxayna ku tusaaleeyeen dameer rar la saaray oo kale inay yihiin muxadisiinta oo axaadiidtu ay iska ximbaarsadaan laakiin fiqiyo faham aysan u lahayn waxayna yidhahdeen culummadu waxaa sababay oo arrintaas sabab u ahaa fuqahada sidaa dhahaysa aqoontooda bilxadiid ayaa yareyd fuqahada sidaa u hadlaysa aqoontii xadiidka ulahaayaan ayaa yareyd markay mas'alo fiqiya marka ka hadlaan muxadisiinta waa ku intiqaadayaan oo waxay leeyihiin mas'aladan xadiidkaa u cuskatay saxiix maaha xadiidkaasi waa daciif raawiga hebelaa ku jira warkaasay dhibsadeen markaasay dhaheen adinku waa axaadiista unbaad ximbaarataane fiq iyo fahanba ma lihidiin waxayna soo qaateen ahar laga soo naqliyey acmash raximahullah laakiin acmash oo u yidhi min baabi tawaaduc ayagu waxay ka dhigteen waxay ku dhagaan wuxuuna markaa acmash la hadlayay abu xaniifa iyo fuqahada la midka abu xaniifa wuxuu yidhi yaa macshar alfuqahaa antum اlaطibaa wa naxnu sayaadila wa naxnu aلsayaadila antum اlaطibaa wa naxnu sayaadila wuxuu yidhi fuqahadu adinku waxaad tihiin takhaatiirtii annaguna waxaan nahay sayaadila saya- sayaadila waa jamcu saydalaani waa farmashiisto waay adi annagu waxaan nahay ragga farmashiyaasha ka shaqeeya idinkuna waxaa tihiin buu yidhi takhaatiirta macnaha saasoo kale u dhigannaa waxay yidhahdeen markaan qoladan fuqahada aho annagu takhaatiirtii baa nahay saydalaanina daawada takhtar qoro keliya unbuu dadka siiyaa markuu takhta- takhtarka uu cudurka ogaado uu yidhaahdo qofkan cudurkaasi cudurkiisa waxaa u daawo ah daawada noocaasa warqaddii unbaa loo geystaa ninka farmashiyaha jooga markaasaa waxaa la leeyahay daawadan keen sida loo isticmaalaya yaa soo qoray daawada yaa takhtarkaa soo qoray saddex waqti ha la isticmaalo xabad xabad ha loo isticmaalo ama laba waqti ha la isticmaalo saydalaani marka wuxuu gudbiyaa waa maxay wixii takhtarku soo amro idan waxay yidhahdeen adinku waxaa tihiin nimankii farmashiyaasha fadhiyey annaguna takhaatiirtii baana macnaheedu waxa waaye waxaad xifdisan tihiin axaadiidtii mas'aladaasi xadiidku waa u daliil markaan dhahno un xadiidka aad keentaan adinku xadiidku daawadii la bixinayo uu ka dhigan yahay laakiin ragga wax kala hufaya xadiidka wax ka soo istimbaadaya cudurka daawadiisa garanaya mas'alo walba mowdiceeda yaqaana waa annagay dhaheen haddaan fuqahadin ah oo mid ayaga ka mid ah wuxuu yidhi hebel oo fa- wuxuu sheegaya muxadis ah waa saydalaani buu yidhi waa farmashiista waay oo wuxuu yidhi haddii la weydiiyo haddii la weydiiyo ninka farmashiyaha jooga daawo caloosha lagu bixiyo oo qofku u isticmaalo inay caloosha socoto wuxuu siiyaa buu yidhi mid caloosha dhajiso caloosha celisa maxaa yeele waa saydalaaniyo aqoon uma lahan farmashiyo keliya uu joogaa markii la yidhaha daawo caloosha bixisa ishay farmashiista aqoon ma leh waxa daawooyinka soo qorayaa waaye waa takhtarka idan muxadisiintu waxay yidhahdeen waxay ka dhigan yihiin midka daawada caloosha socota keen inta la yidhi mid caloosha dhajinaysa bixinayo xadiidka uu ximbaarsan yahay meeshuu yaallo iyo meesha loo daliishanayo aqoon uma lahan bay yidhaha laakiin waa yaqaanaa xadiidka waa xifdisan yahay warkaasi sawaab miya warkaasi sawaab ma aha hadalkan acmash ay ku dhageenna acmash min baabi tawaaducu u yidhi way jiraan rag muxadisiinta ka mid a ama la sheegay inay daneeyaan xadiidka laakiin aan danaynin fiqhiga kuwaasna culammada laftirkooda way dhaleeceeyeen oo waxay yidhahdeen waxay ahayd inay daneeyaan fiqhu laxaadiid laakiin asalku waxa waaye culammada waxay jamciyeen bayna alfiqhi waalxadiid fiqhiga xadiidka macnihiisu ma ahan inuu fanni gaar yahay fiqhiga xaggee laga qaataa axaadiisaa laga qaataa ma aha wax gooni u taagan fiqhigu lidalika bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen kullu muxadiثin faqiih muxadis walba waa faqiih walaysa kullu faqiihin muxadis muxadis walba waa faqiih laakiin faqiih walba muxadis ma ah lidalika sheikhu اlalbani wuxuu yidhi fuqahada hadda la sheego fuqaha loo yaqaano ma ahan buu yidhaahdee fuqahaau lxadiidi fuqahaau lkitaabi wasunna ee waa fuqahaau lculamaawi hadalka culummada yaqaanaan ay ku fiqhi barteen ee ma ahan kuwa fiqhi wale kitaabka iyo sunnada wuxuu ka wadaa almuqalida kuwa madaahibta taqliida waxay ku tafaquheen waa warkii culummada ee ma ahan buu yidhi fuqahaau lkitaab wasunna fuqahaau lkitaabi wasunna xaqan waa culamaau lxadiid maxaa yeelay ayagaa qur'aanka iyo xadiidka intaba ximbaarsan usuushii ayagaa haysta ninkii ayaga een, dariiqay mareen mara waa muxadis waa faqiih ninkii yidhaahda fiqiga waxaan uga gaabsanayaa aaraada fuqahada iyo waxay madhab walba uu qabo ninkaasi muxuu ku tafaquhay bikalaami illaahi wa kalaami rasuuli miyuu ku tafaquhay mise bikalaami alculamaa bikalaami alculamaa hadalkii culimmada uu rogrogay uu yidhi shaaficiya saanay qabtaa xanafiya sidaanay qabtaa maalikiya sidaanay qabtaa laakiin usuushi ma haysto usuushi waa alkitaab wasunna marka waxaad ogaataan qofka inuu xadiidka yaqaano waa muhiim cilmu اlxadiid waa cilmi muhiima faqiihan muxadid ahaynna fiqhigiisu waa daciif faqiihan muxadid ahayn fiqhigiisu ma awood badna maxaa yeelay axaadiidan sugnayn ayuu fiqhi ku dhisayaa masaa'il badan uu ka istimbaadaya axkaam badan uu ka qaadanaya waa nin dhisaya daaraan aasaas lahayn guriyaan aasaas lahayn nin dhisaayo dabaqee ka taagaya marka dambe gurigaas waa soo dumayaa soo ma fiqhiga aan ku dhisnayn tiirar adag tiirarka adag waa alkitaab wasunna saxiixa oo aan daciifo lahayn fiqhiga lagu taaga waa fiqhi adagoo xoog leh fiqiga axaadiid daciif iyo axaadiid mawduuca oo aasaas looga dhigana waa fiqigi aan aasaas lahayn marka markii la leeyahay qofka fiqiga baaraya waa inuu aqoon u leeyahay cilmu lxadiid jaanibkaasi jaanib aad iyo aad muhiim u ah waay inaad cilmulxadiid aqoon u leedahay oo dhanka xadiidka aad maaragtay ka baarayso luqadu meesha ma ka maran tahay ma ka marnaan karto maxaa yeele fanniga ka marnaanayso luqadii ma jirto markaad kitaabka iyo sunnada wax ka soo istimbaadayso ood wax kala soo baxayso kitaabka iyo sunnada maxay ku yimaadeen bilisaani alcarab waxay ku yimaadeen bilisaani alcarab waxaa laga maarmaana dhankaasna inuu ilmaam iyo aqoon u leeyahy waxaa kaloo shalay een soo marnay qofka markuu baxdi diyaarinayo fi lfiqhi n inuu maraatib marayo martabad waxay ahayd inuu wax jamciyo martabadna waxay ahayd inuu tanqiixiyo uu taxqiiqiyo wixii uu jamciyey martabada saddexaadna waxay ahayd inuu kala rajaxo wax kala doorto oo waxa uu maaragtay jamciyey ee uu tanqiixiyey aqwaashii culummada uu jamciyo aqwaasha culummada waxaan soo marnay arrinta jamcinta inay tahay kitaabkii sunnada wixii ku soo arooray fi lmas'ala in la jamciyo martabada laba maxay ahayd midda labaad aqwaal الصaxaaba midda saddexaadna waxaa waaye aqwaal الsalaf min bacdi الصaxaaba tan afaraadna aqwaal اla'ima waa bacda salaf a'immadii ka dambeysay kitaabka iyo sunnada kitaabka qur'aanka ah macruuf waaye aayadahaas si loo raadinayan waa soo marnay sunnadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markii la jamcinayo waxaa laga jamciyaa masaadirteeda asalka ah almasaadir alasliya hadda kahor waa soo marnay masaadirta asalka ah oo waxaa ka mid ah alkutub asita iyo masaaniida iyo musanafaadki wixii musnad axmed iyo keyrkii waa markaa sunnada nebiga jamcinaysa calayhi salaatu wasalaam meelaha aa ka raadinaysa markaaad sunnada jamcinayso inaad asal ka keento ma ahan kutubo asalkaas farac ka ah inaad ka soo naqliso ama ka soo rarto xadiidka maalan ibnu kaiira sheegay fii tafsiirihi ibnu kaiir miyaa ka soo raraysa haddaad ku aragto ibnu kaiir xadiidkan meeluu ka keenay musnad axmed uu ka keenay ama sunan abi daawuud ama bukhaari iyo muslim masaadir asligu ka keeno soo maaha oo loo raacdo axaadiidta loo raadiyey adiga waa inaad masdarka xadiidka keento maaha inaad kaslaan noqoto ood iska ag fadhiisato meeshay xadiidka ku aragto oo tiraahda ibnu kaiiraa sheegay fi tafsiir sax maaha ibnu kaiiraa sheegay fi tafsiir ibnu kaiir kitaabkiisa masdar uma ahan axaadiidta laga raadiyo ama aad tidhaahda xaafid ibn xajara buluuqulmaraam ku sheegay xaafid ibn xajar buluuqulmaraam waa axaadiiduu ka soo aruuriyey soo maahan kutubtii masaadirtii asliga ahayd adiga waa inuu u noqoto masdarkii asalka ahaa haddaad rabta kaasho kutubtan maalan marka buluuqulmaraam xaafid ku sheegay wuxuu sheegay ciddii soo saartay soo maha waxay kaa saacidaysaa meelahu ku jira inaad ogaato laakiin mar walba waxaa laga maarmaana inaad dul istaagto asalka xadiidka waxaa dhici karta imaamkan xadiidka soo naqliyey inuu bilmacnaa kusoo naqliyo waana dhacdaa culamada qaybo badanoo waxaa yani in badanoo ka mida way xifdisanaayeen axaadiidta markay wax jamcinayaan waxaa laga yaaba xadiidka jamcigiisa inuu ictimaado xifdigiisa oo xifdigiisa kasoo guuriyo axyaanan waxaa dhici karta inuu yihahdo xadiidkan akhrajahu muslim mutafaqu calayhi uu yahay markaa raadiso ama uu yidhaha akhrajahu lbukhaari xadiidka asagoo mutafaqun calayh waa wahmin karaa adiga waxaa lagaa rabaa marka asalki inaad baarto oo asalkii aad raadiso ilaa waxbaad taxqiiqinaysaa taxqiiq iyo tanqiix markaad samaynayso soo in wax la kala hufa maa kala hufidda waa inay soo gasho inaad asalkii wax u raadiso kutubtaasaa loola noqonaya aqwaal الصaxaaba wataabiciin iyo culummadii madaahibta afarta ahayd iyo wixii ka dambeeyey madaahibta u dhisba sheegta madaahib alarbaca ayaga shala waa soo sheegnay kutubay leeyihin madhab walba kutubuu leeyahy mualafaad uu leeyahay aqwaasha a'immadoodana lagu sheegay qaarkoodna a'immadii laftirkooda waxay lahaayeen mualafaad imaam maalik raximah ullah wuxuu leeyay muwaa muwaa'iisa waa la sharxay shuruux fara badan waxaa ka mid ah alistidkaar altamhiid ibn cabdilbar labaduba leeyahay waa shuruuxda ugu fiican la sharxay ka mid yihiin ibn cabdilbarna waa maliki aqwaasha imaam maalik raximah ullah iyo masaa-isha uu qabo inta badan waa uu sheegayaa muwaa maaligna waa kitaabkiisa asalka shaafici waa soo marnay asagana kutub uu leeyahay asxaabtiisana way ka soo naqliyeen axmed ibn xambar raximah ullah asigana waa sidoo kale abu xaniifa madhab walba wuxuu leeyahay kutub uu leeyahay haddii marka aad rabto madaahib اlarbaca masalada waxay ka qabaan inaad baartood ogaato kutubtoodaad ka baaraysaa adigoo aadan ictimaadaynin shuruuxu اlaxaadiidi kutubta la midkaa shala waa sheegna taas in madhab walba asalkiisa loo raadiyo si aad u xaqiiqsato qowlka uu madhabkaasi masalada ka qabo maxaa soo haray aqwaal الصaxaaba xaggee ka raadinaya aqwaasha صaxaabada aqwaasha صaxaabada kutubada laga raadiyo kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mid a musanaf ibn abi shayba iyo musanaf cabdirasaaq aلصancaani kutubtaasi waa kuwa ugu muhiimsan ee laga helo aqwaasha صaxaabada iyo taabiciinta labaduba labada kitaabna waxaa aada usii muhiimsan musanaf ibn abi shayba musanaf ibn abi shayba wuxuu u tartiibsan yahay cala alabwaab alfiqhiya wuxuu ka bilaabayaa kitaabu ahaara wuxuu ku xijinayaa kitaabu asalaa sidaasoo uu ku wadayaa axaadiista uu sheegayo ama aahaarta iyo akhbaarta uu sheegayo kuma koobna axaadiid marfuuca marfuucaadka waa sheegaya laakiin wuxuu uga badan yahay almawquufaat walmaqtuucaat almawquufaat waa maxay waa hadaladii saxaabada almaqtuucaadna waa maxay waa hadaladii taabiciinta aaduu u daneeyaa musanaf ibn abi shayba mas'alada marka adiga aada rabto inaad saxaabada waxay ka yia ka yidhaahdeen aada ogaato mas'aladaasi hadday kitaabu tahaara ku saabsan tahay ama tahaarada wax calaaqa la leh kitaabu tahaara ka raadinaysaa taxta hada alkitaab wuxuu ku sheegayaa abwaab kitaabu tahaara ga hoostii wuxuu ku sheegayaa abwaab kala duwan baabka marka mas'aladaadu ay ku tacalluqdo ayaa si gaara fahriska uga raadsanaysaa mujaladka iyo safxada warkaasi uu ku yaallo ayaad dul tegaysaa kitaabkaasi marka waa kitaab aada qayim u ah oo aahaarta saxaabada iyo taabiciinta laga raadiyo wuxuuna ku sheegaa bilasaniid asaaniiddiisuna waa caaliya ibn abi shayba raximah ullah asaaniiddiisu waa asaaniid sarrayso waay oo ma ahan asaaniid naasilo ah oo hoosaysa bal waa asaaniid sarraysa taa waxay kaa saacidaysaa xataa inaad ogaato aahaartaasi inay sugan yihiin iyo inaysan sugnayn rijaashooda si sahlaad ku baari kartaa oo saxaabigii asiga mararka qaar laba qofaa udhexaynaysa mararka qaar saddex qofaa udhexaynaysa asiga iyo saxaabiga ibn abi shayba waa kitaab marka haddii aahaartaasi ama aad yani ka heshood ku aragto marjic aada muhiim u ah waayo aahaarta laga soo raro tusaale ahaan fii kitaabi ahaara wuxuu u baabeeyey baabu man kaana yara almasxa cala alcimaama man kaana yara almasxa cala alcimaama almasxu cala alcimaama waxay ka mid tahay soomaan min kitaabi tahaaray soo hoosgelaysaa waa weysaqaadkii qayb ka mid a weysaqaadkuna tahaaraduu ka mid yahay kitaabu tahaaru hoos imaanaya wuxuu u baabeeyey man kaana yara almasx cala alcimaama markaasuu wuxuu sheegay xadiid marfuuca xadiid bilaal radia allahu canhu xadiid walba iyo ahar walbana bisanad uu ku sheegayaa annahu masaxa cala alkhufayni waalkhimaar nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu masaxay khufaynkii waalkhimaar khimaarka maxaa loola jeedaa cimaamadda waayo wa can xumayd ibni cusayla waa taabici qaala wuxuu yihi ra'aytu abaa bakrin yamsaxu cala alkhimaar waxaan abu arkay abuu bakr oo khimaarka masaxaya wuxuu sheegay marka aharkaas kadib haddana wuxuu sheegay nin taabiciya oo abu muusa alashcari ka soo naqliyey annahu kharaja min alkhala musqushii buu ka soo baxay abuu muusa famasaxa calaa qalansuwatihi qalansuwadiisa ayuu masaxay alqalansuwa waa koofida laakiin sida sawaabka koofida waa inaan la masaxayn aharkan abuu muusa laga soo naqliyey laakiin koofiyada masxi ma leh وعن أbي غاaلب qاaل وxuu رأyت أbا أmاaمةa يمسح عlى العماaمة waxaan arkay أbو أmاamة oo masaxaya cimaamadda وعan أmi سلمة أنaha kaanت تمسح عlى الkhimاar أmi سلمة رadي الله عanهa waxay masixi jirtay khimaarka أنaha kaanat تمسح عlى الkhimاar khimaarka maxaa loola jeeda halkan waa khimaarka dumarka أmu سلمة رadي الله عanهa khimaarkii u xirnaa oo madaxa ugu xirnaa ayay masixi jirtay markii ay weysaysanayso sidaasoo wuxuu u soo rarayaa aahaartii saxaabada iyo taabiciinta qowlan wa ficlan qowl ahaan iyo ficil ahaanba waa usoo guurinaya waa usoo raraya markaad rabta marka aqwaal saxaaba inaad ogaato fi lmas'ala kitaabkaasi marjic waayo mararka qaar hadday mas'aladu isku khilaafsan yihiin waa soo naqlinaya hadda maalan baabkan oo kale wuxuu ku xijiyey man laa yara almasxa cala alcimaama dadka aan arkin in cimaamadda la masaxo markaasu haddana wuxuu sheegay aqwaal can asaxaaba waataabiciin oo ayagana aan arkin in cimaamad la masaxo aqwaasha saxaabada fi lmas'ala ma khilaafiya mase way isku waafaqsan yihiin maxay ka yidhaahdeen maxay samayn jireen kitaabkan masdar muhiima wa oo aada ula noqonaysid musanaf bin abi shayba iyo midka cabdirasaaq intaba laakiin kanaa sii muhiimsan aad iyo aad musanaf bin abi shayba waana maطbuuc maktabadda waa yaallaa dariiqadaasi waxaa ku raadinaysa aqwaalu saxaaba wataabiciin saxaabada iyo taabiciinta taabiciinta iyo atbaacu taabiciin intaba wuu danaynaya inuu ka soo naqliyo waxyaabaha ay ka yidhahdeen masaa-isha fiqiga kadibna aahaartaas laftirkooda wixii aada baari karto min xayu sanad baad baaraysaa gaar ahaan haddii aharka uu ka hor imaanayo xadiid can الnabiy salى اllahu calayh wasalam waa in saxaabigaas ama taabicigaas loo cudur daaro soo maa intaana cudurdaar la gaarin ka hor waxaaba laga yaabaa inuusan sugnayn aharka laga soo naqliyey inaad sanadkiisa baarto haddii uu ku yaallo kutubtan oo aada fiiriso hadduu inuu daciif yaha soo baxdo hadda waxaa leedahay saxaabiga maba ka sugna sidaan ama taabicigaan kama sugna naskana maba khilaafin hadduu sugan yahay aharka uu saxaabiga ka sugan yahay waa dhici karta inuu sugnaado waxaa jira waxyaaba badan oo culimmada loogu cudur daaro jaanibkaasaa la aadeysaa waxaa muhiima marka qofka daalibcilmiga markuu wax baxsinaayo wuxuu arkayaa nusuus iyo adilla mararka qaar waadixoo cad haddana aad arkayso aqwaal khilaafsan oo laga soo naqlinayo a'imo waaweyn bal qaarkood laga yaabo inay saxaabada ka mid yihiin ama taabiciinta a'immadooda ay ka mid yihiin axaadiistana waa khilaafsan yihiin hadalkoodu wax lala yaabo maahan sababtoo ah cilmi maysan koobin culimmada ma jiraan nin caalima oo yidhi aniga cilmiga dha waa koobaya ama waa kooba la leeyahay ma jiro waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan hadduusan hebel ogaan oo caalimka weyn ah oo imaamka jaliilka ah see adiga u ogaatay su-aashaasi su-aal qof cilmi fahamsan ka imaanaysa maahan sababtoo ah qofka daalibi cilmiga ee weliba bilowga ayaa waxaa laga yaabaa inuu helo xadiid nin caalima uusan arag taa macnaheeduma waxa waaye shay jus-iya hadduu ogaado inuu isaga dhan ka cilmi badan yahay miya ama uu gaarsiisan yahay maahan ibnu cabbaas radia allahu canhu markuu leeyahay aniga ma gubeen oo sida cali sameeye ma sameeyeen laa yucadibu binnaar ilaa rabu nnaar ayaa nebigu yidhi sala allahu calay wasalam xadiidkaas waxaa la yidhi cali waa ka qarsoomay soo maa culamada qaar saasay ku macneeye cali inuusan gaarin cali radia allahu canhuna waa ka cilmi badnaa ibnu cabbaas waa min alkhulafaa'i araashidiin cumar radia allahu canhu masalo uu mas'alatu listi'daan markuu abuu muusa alashcari uu ku qabsaday abuu muusa wuxuu yidhi nabigaa yidhi sala اllah alay slam alisti'daan halaaث fain udina laka wailaa farjic shaahidkan sow yidhi markuu markhaatiga keensadana waa waa ka leexdeen yaa cilmi badan abuu muusa iyo cumar iskuma dhowaa cumaraa wax badan cilmi badan radia allahu canhu taa marka macnaheedu maahay cilmi yari laakiin adaa waxaa lagaa rabaa inaadan xaqirin culimmada haddaad aragto mas'alo ay sharciga ku khilaafeen ama xadiid ku khilaafay cudurdaar raadi laakiin caalimka ha ku dhicin masaladaasi ama arrintaasina waxaa fiican in la akhriyo ama la fiiriyo risaaladii yareeda ibnu taymiya oo risaalo yar rafculmalaam can ala'immati alaclaam wuxuu sheegayaa cudurdaaro fara badan oo culummadu ay yeelan karaan markii ay mas'alo ku khilaafaan daliilka caalimkaas waxaa ka mid ah inaan xadiid ku gaarin waxaa ka mid ah inuusan xadiidka saxiix u arag waxaa ka mid ah inuu adilo kaloo xadiidka mucaaradaysa uu rajaxay oo xadiidkan sidaa maaragtay uu uga tegey waxaa ka mid a mas'alada siaad uga fahamtay siyaan ahayn inuu uga fahmay oo sidaa darteed xadiidku uusan u haysanba in mas'alada u daliishanaysa uu daliil u yahay ictidaarad fara badanaa jira cudurdaaro badanaa jira oo a'immada loogu cudurdaaro calaa kulli xaal markii fiqhi aada diyaarinaysana jawaanibtaas aad ka diyaarinaysaa axaadiidta sida aa u baaraysa waa soo marnay qur-aanka sida musxafka aayaadka qur-aanka aad ugala soo baxaysana waa soo marnay madaahib ala'ima alarbacana waa soo marnay iyo kutubtooda yacnii in qofku uu wax u raadsado aqwaalu saxaaba iyo meelaha laga fiirinayo ayaduna waa waa soo qaadano waa soo marnay intaa waxaa marka kusoo khulaasaynaynaa wixii fiqhiga ku saabsanaa kutubta kale cilmigu waa badan yahay waxaan hadda ka hadalnana waa wax kooban kutubtan kubano horaa loo alifay oo numaana soo qaadin waa badan yihiin kutubta kubano waxaa laga yaabaa hadda kadib inay soo baxaan laakiin mar walba adinku waxaad ogaataa qofku inuu akhriyo muqadimada muqadimaadka kutubada istilaaxaadka culimmadaasi u degsan in mar walba aa akhriso kutuba sheikh alislaam ibni taymiya iyo kutub ibn اlqayim ayaguna ma lahan dariiqo gooniya laakiin fahaarista mar walba fiirinaysaa fahaarista mas'alada kitaab walba fahrisuu leeyahay zaad ulmicaadka fahrisuu leeyahay miftaaxu daari sacaada fahaarisuu leeyahay kitaab alfahriska aakhirkaad ka raacaysa qaaraa marka fahaarista ku tarax taga oo magacyada ku jira fahris alaclaam fahris alaxaadiid fahris alashcaar oo xataa wixii gabayo ku jira qaaraa fahris u samaynaya iyo gabayada meelahay uga jiraan fahris alaayaat alqur'aaniya oo kitaabka ku jirta wax alla wixii aayaada qur'aanka ku jira yani waxaan dhihi laha kitaabkaas ku dhex jira ee aayado ah fahrisay u samaynayaan waxay ku xihan tahay marka raggaa kitaabka ka shaqeeyey iyo waxay u sameeyaano faharisa qaarna waxay uga kaaftoomayaan hal fahris keliya inay u sameeyaan fahrisulmawduucaat mawduucaadka kitaabka looga hadlo fahriskood haddii marka qaara waxay samaynayaan fahrisu alfawaa'id alcilmiya fi lkitaab fawaa'idda cilmiga ay aruuriyeen ee kitaaba ku jirta qaarna waaba sii qaybaynayaanoo waxay leeyihiin usuululfiqhi wixii ku jira kitaabka wixii xadiid kitaabka ku jira wixii fiqhi kitaabkaas lagu sheegay masaa-isha luqada ee kitaabkaas ku jira qaab noocaas u tartiibay hadda jalaa ulafhaam oo uu taxqiiqiyey mashhuur xasan aala salmaan dariiqadaas u sameeyey fawaa'idda ku jirta kitaabka oo asigu arkaya inay fawaa'id muhiima tahay fahris gooni u sameeyey usuululfiqhigii fahrisoo u sameeyey iyo mawaadicu gaara axaadiistiina fahris gaaroo u sameeyey aclaamta iyo culummada lagu sheegay kitaabka fahris u sameeyey waxa dhanna qaybta dambe iskula jiraan marka faharista waa kala duwan yihiin laakiin mar walba adiga maxaad ictimaadaysaa fahaaristaad ictimaadaysaa kutubta ka fiirine waxaasoo dhan wax ka fiicanaa jira waxa waaye in kitaabka awal laga bilaabo la wada akhriyo ya dariiqada ugu fiican saas waaye uguna fawaa'ida badan waxaan hadda annaga aan marayno dhanoo laleeyahy halkaan ha laga baxay dariiqaan hala isticmaalo wax fududayn waayo laakiin haddii cilmigii rasmiga ahaa la rabo kow ka bilow bismi illaahi dha ilaa kitaabka aakhirkiisa gey wixii fawaa'ideed heshana kala dhex bax mas'aladaa raadinaysa waa ka dhex helaysaa fawaa'id fara badanoo tiro badanna waa sii maraysaa culimmadii horena sidaasay samay jireen walidaalika itilaaca aada iyo aaduu muhiim ugu yahay dadka dalabatulcilmiga nin shiikha wuxuu yidhi waxaan la kulmay buu yidhi nin caalima markaasaan waxaan ka sheekaysanna buu yidhi sida loo mudaakariyey ama ay u mutaalacaystaan kutubta wuxuu yidhi buu yidhi ragaan la ballamay waxaanu ku ballannay inaan kitaab mutaalacaysano kitaabkaasi awalkaa laga bilaabayaa waxaana la rabaa ilaa aakhirka in la geeyo waxaan ku ballanna buu yidhi isbuucii hal maalin inaan isku nimaado boqol safxo oo kitaabkaas ka mid ah ayaa halkaas maalin la akrinaa boqol safxo waa meeqo warqadood waa konton warqadood waayo inta la maqan yahay isbuucaas nin walba oo ragga ka mida waxaa laga rabaa inuu soo akhriyo isbuucaas intuu maqan yahay ilaa maalinkaa laga gaarayo inuu soo akhriyo boqolkaas safxo keligiisa akrinaya si fiican uu akhrinayaa wixii fawaa'ida ee uu kala baxo ama uu yani wixii fawaa'ida uu ku arka safaxaadkaas ayuu kala baxayaa gooni u qoranaya fawaa'idda nin walbo ka midana saasuu samaynayaa maalinkii laisku yimaado oo ballanta ay ahayd nin walba waxaa leeyahay boqolkii safxo ha la akhriyo kadibna waxaa la isweydiinayaa maxaa fawaa'idahoo lagala baxay boqolkan safxo dabcan dadku isku faham ma ah adiga markii boqolkaas safxo aad ka soo saarto konton faa'iido ninaa boqol faa'iido ka soo saaraya ninna siddeetan uu ka soo saaraya mid boqol iyo konton uu ka soo saaraya qofba waxbuu ka soo saaraya isku afham maan dadka ninaa waxaa laga yaabaa labadii sadarba inuu laba faa'iido ka keeno ninna waxaa laga yaabaa safxada dhan inuusan faa'iido ka keenin dadku isku afham ma aha waxaa la isdhaafsanayaa marka fawaa'idii nin walba uu ka fahmay boqolka safro adiga wixii aad soo qortay fawaa'ida kay dhaafeenaa kaa qoranaya wixii adiga ku dhaafay ninkaana aad ka qoranaysaa waxaana la isweydiinayaa nin walba faa'iidada meesha uu ka fahmay haddii la isla fahmo meel caana ay tahay warkaa hadday qarsoon tahana waxaa la leeyahay see uga soo saartay faa'iidadan maxaa u cuskatay su-aal waa halkaasaa lagu niqaashaya kitaabkaasi hadduu saas lagu dhammeeyo macnaheedu waa maxay kitaabka dhan waa khulaasaysan yahay waa talkhiisulkitaab waa waaba lasoo khulaaseeyey gebigiisa wixii fawaa'iday ku jirana waa lagala baxay kitaabkaas fawaa'idi waa lagala baxay marka mutaalacadu waa muhiim marka aan nidhi hadda kitaabka awalka ha laga bilaab ilaa aakhirka hala akhriyo dadka qaaraa bismi illaahi lahaa laakiin wax bismi illahi la yidhaha himada himo hooseysa waa inaad bismi illahi tiraa kitaab awal laga bilaabaa ilaa aakhir la akhrinayo midda kale waxaad ogaataan maca zamaana saa iska dhammaanayo haddaa kitaabkan maalinkiiba hal saacad uu tala gasho ama nus saac inaad mutaalacaysato waxaad arkaysaa maalmo kadib asoo dhammaaday wax markii wax la mutaalacaysanayeen waa in wax la qoro hadda ka hor baa sheegnaa u malaynaa fawaa'id iyaysan idin dhaafin faa'iido walbo ku soo marta diiwaan geliyay ama buug ku qor ama xaggee ku qoraysaa kitaabka jildigiisa iyo garbad garbadkiisa adoo u celinaya safxada kutubta kale dhammaan fahaaristaasaa wada raacaysa insha allahu tacala fahaaristaasaa asal u ah waxaa soo haray intii hadda aan soo qaadanay wixii hadda aan soo qaadanay dhammaantood waxaa la rabaa in lasoo khulaaseeyo oo su-aalo khatmiya layska weydiiyo goormaa laga dhigaya wixii aan soo marnay waxaan u malaynaa in la kala hilmaamay wax badan sabtiga miya maanta ma waa talaado sabtiga soo socda kiisa kalaa meesha darsi kalaa lagu bilaabaa waqtiyana annaga haysana ya khamiista dambe khamiista berri damba khamiista dambe berri damba ah may insha allah sabtigaan ka dhigayna sabtigaan ka dhigaynaa waa khamiisya jimco iyo ha lasoo diyaariyo maalinka sabtigaan ka dhigayna hadduu ilaah yidhaahdo waxaa dhiman arrin warqad ku qornayd halkan oo ragga qaar ay leeyihiin sida wax loo qoro macnaha sida wax loo alifo waxaa jira moogtahay waxyaaba baxdiga la raaciyo oo la yihahdo kayfiyatu taxqiiqaad sida wax loo taxqiiqiyo risaalaad soo heshay inaad takhriijisaa rabtaa axaadiisteeda ama aad taxqiiqiso ama baxdi gooniyaa rabtaa inaa alifto taas mowduuc dheeraada waaye wakhti badanna uma haysanaan u maleynaa kutubada marka arrinkaas ka hadlaysaad akhrisan kartaa kutubadii waxaa jira laga alifay kayfa tuxaqiqu lmakhduudaat makhduudaadka waa kitaabada aan weli la daabicin see u taxqiiqine iyo heerarka aad u taxqiiqinaysid iyo waxyaabaha ad u samaynaysid qaar badan mowduuc aanay calaaqa la leeyihiin wixii ka dhiman intaas waa waxyaabo yaryara insha allah kutubtaasood mutaalacaysataan idinkaga filan baaraka allah fiikum wallah aclam